halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america ood ka dhagaysanaysaan washington
waa fiidnimo sabti ah bisha meyna waa laba sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka efemyada geeska afrika taleefanada gacanta iyo bogga v o a somaali com ee idaacaddeenna waxaan idinla socodsiinaya barnaamijka habeennimo haaruun macruuf iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah shirkii ka socday magaalada garowe ee ku saabsanaa hiigsiga cusub ee ay lahaayeen madaxda dowladda federaalka iyo weliba madaxda maamul goboleedyada oo la soo gebagabeeyey maanta
bani aadan wax sameeyey waxunbaa ka dhiman laakiin waxaan islaana anaga intii la kari karo waa la qabtay waana la dadaalay horta waxaa guula in la tashado shir joogti uu dhaco soomaaliya su-aasha waxaa weeye ma u baahan tahay inay tashato haa cidda maanta marka tada laga sugaya ayaa weeye waa inta maanta joogta weeye ku kalsoonida muxuu ahaaye dowladnimada hadday tahay dowladda dhexe iyo hadday tahay dowlad goboleedyadaba dadku intay kalsoonidaas ka helayaan iska aaminayaan mashruucan wuu soconayaa waxaan kaloo idiin haynaa wareysi aanu la yeelannay madaxweynaha maamulka galmudug cabdi xasan cawaale qaybdiid waxaa kalood maqli doontaan dhegaystayaal barnaamijkii martida makarafoonka cawayska washington iyo qodobo kale marka horese warkii dunida
madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa maanta magaalada garoowe waxaa ugu soo gabagaboobay shirkii socday labada maalmood oo looga tashanayay dhammaystirka qorshaha hiigsiga sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka ee soomaaliya war murtiyeed ka soo baxay gebagabada shirkaasi ayaa sheegay in loo baahan yahay in la fuliyo heshiisyadii ay labada dhinac horay u gaareen waxaa kale oo lagu heshiiyey samaynta guddi wadajira oo kasoo tala bixiya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo dhoweeyey heshiiska
wixii haboonaay ama soomaaliya muxuu ah in la yidhaahdo loo baahnaay ama ay ku habbooneedoo dhan ma aynaan dhihin laakiin maanta shalayna in baan dhahnay maantana in baan dhahnay berri iyo maalinta ka dambaysa iyo kulamada ka dambeeyana hadba in baan dhihi doonnaa ilaa aan rajaynayno in dadka soomaaliyeed kalsoonidoodii iyo niyadsamadodii iyo ku kalsoonida muxuu ahaaye dowladnimada hadday tahay dowladda dhexe iyo hadday tahay dowlad goboleedyadaba dadku intay kalsoonidaas ka helayaan iska aaminayaan mashruucan wuu soconayaa wadatashi weeye waa la ballaarinayaa madaxda dalka ugu sarreysa hoos u soconaya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta ka hadlayay magaalada garoowe haatan madaxweynuhu wuxuu ku laabtay magaalada muqdisho maxkamadda ciidamada ee magaalada muqdisho ayaa xukun ku riday sagaal qof oo la sheegay in toddoba ka mid ah ay ahaayeen ururka maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab waxaa maxkamaddu ay mid ka mid a maleeshiyadaasi al-shabaab ku xukuntay dil toogashaa kadib markii ay ku heshay falal la xiriira dil halka mid kalena lagu xukumay xabsi daa'in mid kale waxaa lagu xukumay toban sano kuwo kalena waa la sii daayay maxkamadda militariga soomaaliya waxaa hore u cambaareeyay hay-adaha xuquuqda aadanaha oo sheegay nidaamkeeda garsoorku inuusan cadaalad ahayn hase yeeshee madaxda dowladda soomaaliya iyo weliba madaxda garsoorku waxa ay difaaceen nidaamka garsoorka ee maxkamadda militariga soomaaliya hal toddobaad kadib markii uu dhulgariir cabirkiisa uu ahaa toddoba dhibic sideed uu ku dhacay ama uu ka dhacay dalka nebaal ayaa saraakiishu waxa ay sheegeen in weli lala-yahay kumanaan qof oo ay ku jiraan kun qof oo reer yuruba saraakiisha ayaa maanta oo sabtiya waxa ay sheegeen in tirada dhimashada ee dhulgariirkaasi dhacay dalka nebaal ee hadda gaarayso lix kun iyo lix boqol oo qof kuwaasoo intooda badan ku dhintay magaalada caasimada ee kathmaduu iyo deegaanada ku heeran saraakiisha ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen inaysan jirin rajo wanaagsan oo laga qabo in xilligan la helo ama la heli doono dad ka badbaaday dhulgariirkaasi dadka ka badbaaday waxyeeladii dhulgariirka ka dhacay dalka nebaal ayaa dowladda iyo hay-adaha gargaarkuba ay ku booriyeen in loo soo dadejiyo biyo iyo baad si ay u helaan hooy maadaama ay dad badani ku nool yihiin deegaano bannaana kadib markii ay burbureen guryihii ay degganaayeen
dalka britain waxaa maanta looga dabaaldegayaa dhalashada gabar u dhalatay amiirka ninka iskale dhaxalka boqortooyada dalka britain bris william iyo xaaskiisa kate gabadhaasi ayaa saaka la sheegay inay ku dhalatay cisbitaal ku yaala magaalada london mas-uuliyiinta qasriga madaxtooyada ee dalka qasriga madaxtooyada qasriga boqoradda aandheh ee dalka britanna waxay sheegeen in amiirka bres william iyo kate ay ku nasan doonaan magaalada muqdisho ka hor intaysan u guurin guri ay ku leeyihiin meel ka baxsan magaalada london
waa tahay habeen wanaagsan waxaad naga dhagaysanaysaan v o a washington sida warkaba aad ku maqlayseen iga raallahada dhegeystayaal sida warkaba aad ku maqasheen shirkii wadatashiga ee federaalka iyo maamul goboleedyada ee ku saabsanaa dhismaha maamul goboleedyada ciidanka qaranka iyo hiigsiga sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada garowe natiijadii kasoo baxda shirkaasi iyo aragtida madaxda halkaasi joogay waxaa warbixintaa nooga soo diray waryahayaga nuux muuse barjeeb afhayeenka madaxweynaha soomaaliya daa-uud aweys ayaa warbaahinta u aqriyey arrimaha isla qaateen guddiyadii doodayey madaxdana ay kala saxiixdeen kuwaasoo ay ka mid yihiin arrimaha dastuurka iyo heshiisyadii horey loo galay dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah waxay isku afgarteen dardargelinta iyo fulinta dhammaan heshiisyadii horey u gaareen dhinacyada si arrintaasi loo gaaro waxaa lagu heshiiyey in la magacaabo guddi isku dhafa oo ka shaqeeya hirgelinta heshiisyadaasi waxaana la soo dhoweeyey wixii ka qabsoomay heshiisyadii la galay dastuurka iyo arrimaha federaalka si loo dardargeliyo geedi socodka dib u eegista dastuurka waxay madashu isku raacday in la dhammaystiro xubnaha ka dhiman guddiyada dib u eegista iyo kormeerka dastuurka ee ka imaanaya dowladaha xubnaha ka federaalka sida ku cad qodobka farkhadiisa labaad xarafka a iyo qodobka farkhadiisa labaad hiigsiga waxaa la isku raacay in dalka soomaaliya ay ka qabsoomaan doorashooyin xor ah marka la gaaro sanadka in talada geedi socodka hiigsiga ay ahaato mid loo wada dhan yahay maamul usamaynta gobolada dhexe iyo arrinta ay puntland walaaca xoogan ka qabtay ayaa qayb ka ahaa go'aanada laisla qaatay waxay madasha wadatashigu isku raaceen in dhismaha ku-meelgaarka ee gobolada dhexe ee dowladda federaalka hogaaminayso lagu saleeyo heshiiskii oktoobar sanadkii qodobkiisa hal dhibic saddex ee isla gaareen dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka puntland ergooyin ka socda gobolka mudug qaybta puntland lagama qaybgelin karo shirka maamul usamaynta gobolada dhexe arrimaha ay isla qaateen dhinacyadii kulmay waxaa ka mid ahaa laguna dheeraaday arrimaha amniga guud ahaan dalka iyo samaynta ciidamo milatari iyo booliis goboladana ay qayb ku leeyihiin waxaa la isku raacay in la hirgeliyo is-afgaradkii abriil sanadka ee ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo madaxweynaha dowladda puntland mudane cabdiweli maxamed cali gaas kaasoo tilmaamaya in saddex kun oo askari looga qoonday ciidanka xooga dalka soomaaliyeed puntland iyo in dowladda dhexe ay la wareegto xuquuqda ciidankaasi in dowladda federaalka soomaaliya ay taageero guudsiiso dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan dowladda puntland in laga caawiyo la dagaalanka argagixisada iyadoo laga cabsi qabo in argagixisadu kasoo gudubto xuduudbadeedka u dhexeeya yemen iyo soomaaliya in wasaaradda amniga dowladda federaalk ay abuurto xiriir iyo iskaashi joogtaa u dhexeeya wasaaradaha amniga ee dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka gaar ahaan arrimaha quseeya amniga iyo la dagaalanka argagixisada in la diyaariyo qorshe midaysan oo looga saarayo ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed deegaamada weli gacantooda ku harsan in sida ugu dhaqsaha badan loo sameeyo guddiga amniga qaranka sida ku cad dastuurka ku-meelgaarka ee dowladda federaalka cutubka tobnaad qodobka h ee tilmaamaya dhismaha guddiga amniga qaranka si loo dardargeliyo xoreynta iyo xasilinta deegaamada waxaa beesha caalamka laga codsanayaa inay taageero buuxda ka geystaan dhismaha ciidan booliis oo ay leeyihiin dowladaha xubnaha ka federaalka oo ku fulinaya sugidda amniga degmo walbana loo qoondeeyo laba boqol oo askari oo boolis ah wadaagga kheyraadka dabiiciga iyo ka-faa'iidaysigiisa ayaa ka mid ahaa arrimaha ku xusnaa warmutiyeedka la soo saaray maanta in kheyraadka dalka soomaaliya ku jira ay tahay hanti ummad soomaaliyeed ee wada leedahay lana dhiirigeliyo sidii looga wada faa'iidaysan lahaa in la sameeyo islamarkaana la dhammaystiro dhammaan shuruucda ku aadan ka faa'iidaysiga iyo wadaagga kheyraadka dabiiciga ah si loo dedejiyo samaynta shuruucda qaybsiga kheyraadka dabiiciga waxay madashu ku heshiisay in la magacaabo muddo afartan iyo shan maalmood gudahood guddi ka kooban dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka oo kasoo shaqeeya heshiis ku-meel gaara oo ku saabsan qaybsiga kheyraadka dalka qaybsiga deeqaha caalamiga ee axdiga cusub new deal waxaa la isla gartay inaan lagu qanacsanayn loona baahan yahay in dib weegis lagu sameeyo axdiga cusub amaba new dealka bideeqaha lagu helo magaca soomaaliyeed in loo qaybiyo si cadaalad ah iyadoo la abuurayo jawi abuuri kara kalsooni iyo hufnaan lana dhiso guddi farsamo oo ka kooban dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha ku jira ee xubnaha ka federaalka ugu dambeynna waa baahinta maamulka gobolada iyo degmooyinka waxay madashu isku raacday in dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay dedejiyaan dhismaha iyo dhammaystirka maamulada gobolada iyo degmooyinka madaxda maamulada xubnaha ka ah dowlada federaalka sida koonfur galbeed jubbaland iyo puntland ayaa soo wada dhoweeyey inay yeesheen kulan wada tashi islamarkaana ay ka soo baxaan waxay isku raaceen bani aadan wax sameeyey waxunbaa ka dhiman laakiin waxaan islaana anaga intii la kari karo waa la qabtay waana la dadaalay waxaan codsanaynaa in wax allaale wixii hadda inta laga gaaray laga wada shaqeeyo cid walbo maxaan hadda qaban karraa iyo maxaan dib ka qaban karraaba aada looga wada hadlayay dadkuna in badan way usoo dhegataageen laakiin shacabka soomaalid waxaan rabaa inaan u sheego horta waxaa guula in la tashado shir joogti uu dhaco soomaaliya su-aasha waxaa weeye ma u baahan tahay inay tashato haa cidda maanta marka tada laga sugaya ayaa weeye waa inta maanta joogta weeye waxa maanta ay sameeyaan iyo waxa maanta ay soomaali u qabtaan ururseedan ayaa taariikhdan geli doona madaxweynaha dowlada federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dhankiisa hadlay gebagabadii soo gudbinta warmurtiyaadka ayaa sheegay in kulamadan ay noqon doonaan kuwo joogto ah oo socon doona ilaa wadatashiga uu gaaro meesha ugu hooseyso sidaas ayaanan mar walba meel dalka ka mid ahan intaan u wada tagno oon u wada fadhiisanno ayaa wixii maalintaa habboon in laga yidhaahdo ayaan ka dhihi doonaa wixii habboonaay ama soomaaliya muxuu in la yidhaahdo loo baahnaay ama ay ku habbooneedoo dhan ma aynaan dhihin laakiin maanta shalayna in baan dhahnay maantana in baan dhahnay berri iyo maalinta ka dambaysay iyo kulamada ka dambeeyana hadba in baan dhihi doonnaa ilaa aan rajaynayno in dadka soomaaliyeed kalsoonidoodii iyo niyadsamedoodii iyo ku kalsoonida muxuu ahaaye dowladnimada hadday tahay dowladda dhexe iyo hadday tahay dowlad goboleedyadaba dadku intay kalsoonidaas ka helayaan iska aaminayaan mashruucan wuu soconayaa wadatashi weeye waa la ballaarinayaa madaxda dalka ugu sarreyska hoos u soconaya sida laga dhawaajiyey baarlamaanada uu tegayaa xukuumadda waa taa wada shaqaynteeda wuu tegayaa maxaan ku idhaahday bulshada qeybeeda kala duwan hadday tahay odayaal dhaqameed iyo hadday tahay dhallinyaro iyo hadday tahay haween iyo kulli in wada tashigaasi bulshadao dhan ay ka wada qayb kastoo wax walba laga tashado la isweydiiyo iyadoo la ogyahay oo qofna aanay dhihin anigu waxaan goormay dhaceen maba ogiye intee looga hadlay maba ogiye qofna aanay lahayn yaan rabnaa dalka dowladnimadiisii inay ku dhisanto ay saas u soo noqoto dadka soomaaliyeed mar kale waxaan rabaa meel kastoo ay joogaan inaan u sheego dadaalkooda aad iyo aad haddii ayagu dadka qaarkeed aanay u arag in wax badan dalku wax badan badan badan oo tallaabooyin ayuu hore u qaaday dabcan wax badan oo kalena waa waa dhiman yihiin safarku safarka dowlad dhisida iyo dowladnimadu waa bilow gabagaba ma ahan madaxda dowlada federaalka iyo madaxdii maamulada oo maalmihii ugu dambeysay ku sugnaa magaalada garowe ayaa isla maanta dib uga dhoofay magaalada garowe nuux muuse birjeeb v o a gaalkacyo
dhinaca kalena warmurtiyeedkaasi waxaa ku gacan sayray madaxweynaha maamulka galmudug cabdi xasan cawaale qaybdiid sahra cabdi axmed ayuu goor dhoweed ugu waramay khadka telefoonka ee magaalada cadaado iyo aragtida uu ka qabo shirkaas
bismillahi raxmaan raxiim adeer sahre waxaan u arkaynaa warmurtiyeedka meesha ka soo baxay runtii waxaan u arkaynaa wax haba yaraatee wanaag iyo muxuu ahaa horumar iyo deganaan iyo wax ku soo kordhinaya soomaaliya uma aragno waxaan u arkaynaa heshiiskii awal afar iyo tobankii oktoobar hore ay usoo saareen oo jahwareerka badan dowladda iyo dadka soomaaliyeedba ku abuuray cabdiweli gaas ra-iisul wasaarihii hore iyo ninka le cabdiweligaas iyo cabdiweligii ra-iisul wasaaraha heshiiska ay galeen buu dala joogaa waa kiioo weliba si ka qaab xun oo si badan uga uga maaragtay heer hooseeya khilaaf badani ka muuqdo iska horkeen badani ka muuqdo waxyeelo badan waxyeelaya bulsho badan oo nabada waat waayahay qodobadaasi afar iyo tobankii oktoobar hore loogu heshiiyey maantana warmurtiyeedka ka mida waxaa ka mid ah in erga ka socota deegaanada puntland aysan ka qaybgeli karin shirka cadaado sideed kaasi u aragtaan qodobkaasi adeer waxaan qodobkaas u aragnaa inuu yahay xadgudub uu ku yahay shacbiga soomaaliyeed iyo labadan gobol mudug iyo galgaduud markaad eegto qodobka afartan iyo lixaad fakradiisa koowaad ee dastuurka kumeelgaarka ah oo federaalka waxa weeye dadku ayagaa le aaya ka talintooda ayagaa leh marka hadda mar wuxuu xuquuqdaf leeyahay cidda rabtaa inay iyadu siday rabta ka yeesho waxaan u arkaynaa inaysan ahayn wax sal ku leh sharciga iyo dastuurka wadanka u yaalla inaysan sal ku lahayn waayahay maxaa idinla gudboonaad samaynaysaan marka wallaahi dee annagu heshiis baanu dadka labadan gobol ku dhaqani ay ku saxiixeen muxuu ahaa midug iyo galgaduud in maaragtay sida uu dhigayo qodobka boqol muxuuha afartan iyo sideedaad fakradiisa labaad ee ah laba gobol iyo wax ka badan baa dowlad goboleed noqonaya heshiiskii soddonkii julaay laba kun iyo afar iyo tobanka lagu saxsaxay magaalada muqdisho oo ah labada gobol ayay arintani ka hor imaaneysaa marka annagu waxaan waxaan aaminsannahay go-aanka labada gobol inay israacaan iyo inaysan israacin waxay waxaa iskale bulshada labadan gobol ku dhaqan xasan sheekh madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweyne cabdiweligaas midkoodna magan looguma ahan arrintaas ayadaa saasaan u arkahayaa waa talo dadku leeyahay weeye gobolka mudugna dadka deg wada degani waa dad walaal ah oo maaragtay weligood xiliyaal aysan jirin xasan sheekh iyo cabdiweligaas wada dhaqmahayay wada deganaa wiil iyo walaalah haatanna madasha waxaa ka jooga erdooyin aada iyo aada u ballaaran baa ka jooga marka haddee iyagay ka falantaa waa tahay ergadii mar hadday yimaadeen inay ka galaan inaysan ka qayb gelin aniga saasaan u arkaya waayahay mudane cabdi qaybdiid ee guddiga farsamada odayaasha dhaqanka ee shirka ka qaybgalaya cadaada waxa ay sheegeen inay kala direen guddigii oo ayaga aan waraysanay sidoo kale maantana waxa ay sheegeen inaanan la kala diri karin oo hooshoodii sida ay usii wadanayaan marka adigu maxay kula tahay miyaad ka mid tahay dadka riixaya odayaasha dhaqanka mise ee si kale aad wax u aragtaa waxaan u arkaya marka ugu horeysa horta ma jiro guddi farsamaad leedahay mar haddaad tiri saaray guddi farsamo guddi farsamo dad baa dirsaday siyaasad baana dirsatay oo shaqadan u dhiibtay siyaasadii dirsatay oo ay aan ka mid ah saxiixayaashii ayaa haddii waxaa loo amraday waxay ahayd loo idmaday inay shaqo specific oo la yaqaan oo inay qabtaan haddii ay ka leexdaan dariiqii hadday ka leexdaan waxay la tahay oo hawshii loo idmaday way ku gafeen mar haddii ay ku gafeen in ama shaqada laga joojiyo ama shaksiyaad ha noqoto ama caam ha noqotee in wax la soco waa lagu qasban yahay mana jiro qof keligii isagu sharcigii haysta stationkii jooga maxkamadii jooga isagii wax xogminahaya midna ma jiro qof sidaasi marka waxaan qabaa arrintaasi wixii khaldan oo aan u arkayna inay khaldan tahay haddee waajib weeye in la soco kaasi waxauu ahaa madaxweynaha maamulka galmudug cabdi xasan cawaale qaybdiid wuxuu khadka telefoonka cadaada ugu waramayey sahra cabdi axmed sahra intaynaan u gudbin barnaamijka qabihiisa kale goor dhoweyd baaritaan aan sameeyey waxaan ogaaday arrin dad ku qoslaysa inay ahayd arrinta prince william iyo kate gabadha u dhalatay london bay joogaan laakiin si qaladaa waxaan u dhahay muqdishoay ku nasanayaan london weeye meesha ku nasanayaan muqdisho maaha kabacdina waxay u bixi doonaan dhinaca banaanka london laakiin war weyn bay ka tahay britain iyo caalamkaba waa sidaas maxay noogu xiga waa tahay haaruno waxaa haatana noogu xiga barnaamijkii martida mikrofoonka isla adiga haaruun macruuf ayaa nala socodsiinaya
markasta oo magaalada muqdisho ay ka dhacaan dagaallo weerarro qorshaysan ama shilalka maalinlaha ah waxaa jira shaqaalaha gurmadka degdegee caafimaadka oo ka howlgala inay gargaar nafadbaadin ah u fidiyaan dadka dhaawacyada iyo dhibaatadu soo gaartay barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan waxaa marti igu ah doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo aasaasay gaadiidka gurmadka degdega ah ee ambalaasyada aamin waayahay doctor cabdilqaadir marka hore soo dhowow bal marka hore noo sharax goorta la aasaasay ambalaasyada aamin iyo sababta kugu kaliftay inaad aasaasto bismillahi raxmaani raxiim ambulanska aamin waxaa la aasaasay wakti yani xasaasi oo dadku aada ugu baahnaayeen oo yani magaalada muqdisho ay ahayd kawaan hawada u furan yani kawaan hawada u furan markaan waxaan kala jeedaa meel yani sabab dagaal oo dad badan dadku dersin dersin u dhamaanayna u dhaawacmayeen laba kun iyo sideedii waa gartay marka bal jawiga iyo xaaladda markaa jirtay ee kugu dhalisay inaad aasaasto si faahfaahsan iigu sharax
actually aniga horta wadanka aniga waxaan imid laba kun iyo lixdii markii wadamada deriskaahi ay dalka soo galeen xilligaas oo wadanka qalaasho iyo qax aada u fara badan oo ka jiray marka waxaan fakeray marka waxaan ka fakerayy dadka maxaan u qaban karaa aniga shaksiya nafsidaan weydiiyey waxa aan qaban karo waxaan ka fakeray inaan goob caafimaad furo haddana waxaan waxaan ogaaday inaanan intingarin karin manaa inaanan wadi karin laakiin ay sahlanta inaan qofka qaado aan geeyo cusbitaal inay iga sahlanta yani labadii option oo is agdhiga waxay ahayd marka inaan ambulance inaan sameeyo iyo inaan goob caafimaad ka furo meesha ugu dhimashada badan ama ugu dhaawaca badan marka waxaa ii fududaatay inaan ambulance go-aankii ahaa inaan qaato oo baabuur ambulanca inaan keeno waayo dadka gaarigacan inta lagu qaado qofka ayaa waxa la weyn jiray mud shan kilomitr iyo wax ka badan marka dhexa kusii dhimanayay dhimashadaas ama dhiigbaxaas marka si aan uga jawaabo ee waxaan sameeyey ambulancehaas inaan sameeyo oo qofka si degdega cusbitaalka loo geeyo dhiigbuxu dhiigbaxa qofka u yaraado waayo qof kastaba wuxuu ka nasiib badan yahay ama ka jaanis badan yahay inta uu cusbitaalka ku gaaro qofka shan daqiiqa gudahood cusbitaal ku gaarahay wuxuu ka jaanis badan yahay midka labaatan daqiiqa ku gaara cusbitaalka waaya xilliga aad tilmaantay labada kun iyo sideedii haddaynu dhegaystayaasha xasuusino magaalada muqdisho waxaa ka socday dagaalo aada u qaraaro u dhexeeyey dowladdii soomaaliya ee kumeelgaarhka ahayd oo ay taageeriyeen ciidamada etoobiya inkastoo ay joogeen ciidamada amisom dagaalada si toosa ugamaysan qayb gelaynin xilligaasi dhinaca kalena waxaa ka soo jeeday muqaawamadii iyo al-shabaab oo maaragta xilligaasi isku dhinac ahaa marka bal dagaalada kuugu xusuusta badan ee kuugu murugada badan ee ugu dhimashada badnaa eed xusuusato xilligaas maxaa ka mid ahaa markaad hawshan aada bilaabaysay waxyaabaha aan runtii markasta markaan soo xasuusta baan idhaahdo yani shaqadaadi waxbay tartay waxaa ka mid ahay yani suuqa ugu weyn oo ugu mashquulka badan magaalada muqdisho ee bakaaraha waxaad dhacaysay xilligaas laba kun iyo sideed laba kun iyo sagaal laba kun iyo toban in majsa aan loo meeldayin inuu soo dhaco isla markaasna uu waxyeeleeyo in ka badan konton qof ama ha dhintaana ama ha dhaawacmaana kontonkaas qof yacni ay suurtagal ahayd kii badbaadaahay inuu dhiigbax u dhinto yani qaar waxa laga markiina naftu kaga dhacdo meesha laakiin kuwa la qaado ee gaari gacmada lagu qaado ama tax lagu qaado ama baabuur si gooni looliya lagu qaado inaysan heli karin meel ay maraan oo wadadii ay ka xiran tahay laakiin ambulansadu ay u fududaanaysay meesha inuu maro wadada ama labada ciidan dhexdooda walow way dhacaysay mararka qaar intana laku celsho meel saacadana laku haynayo marka xilligaas laba kun iyo sideed iyo laba kun iyo sagaal iyo laba kun iyo toban ee aan tilmaamay yani wax yani waxay ahayd arrin yani runtii arrin yani markaan gadaal uxasuusto hadda filimada aan ka qaadnay markaas markaan daawanay aan dhahna leela shaqaan qabanay aan dhihi karna bay ahayd waa gartay marka filimka kuugu xusuusta badan ee hadda markaad daawato aada isdhahdo shaqaad qabatay muxuu ku saabsanaa
waxay waxay ahayd yani laba kun iyo sagaalkii bishii labaad oo kale wadada shaqaalaha ayaa waxaa dhacday baabuur waxbaa qarxay marka laba baabuur oo dad baabuurta dadweynaha ah rasaas lagu furay ciidamada markaa meesha ka dhiwa rasaas ku fureen meeshaas ay ku dhimatay labaatan qof nearly lixdan kalena ay ku dhaawacantay marka markii ambulance ay soo istaagtay waxaan garaweyna yaan qaadnaa yaan ka tagna waxa yani dadkii waa wada dhaawac iskusii u wada dhaawacan yihiin dib isku sii ahaaya ee runtii taas murugada noogu weyneed ahayd yani aan goobjoog aan u ahayn waa gartay marka xilligaas aad bilowdeen imisa ambalaas ayaad haysateen iyo marxaladihii ku xigay goormaad ka gudubteen marxaladaas oo aad horumar ama kobac samayseen dhinaca waxqabadkiina haruna waxaan ku bilaabnay markii koowaad baabuur baabuurta dadweynaha ah oo aan soo karaynay ayaanu ku bilaabnay baabuurkaas marka wuxuu samayn jira inuu xillina shaqaysto markii dhibaata dhacdana uu noo soo ordo yacnaa telefoonkan uu ka jawaabo baabuurkaas markii aynu ku shaqaynay muddo laba usbuuc ah kostigiisu wuu nagu badnaa runtii oo maalintii waxaana ka qaadayay konton dollarna ka qaadayay waxaan fakerna marka inaan baabuur gadno lacagtii iigu horreysay ee isoo gashay ayaa waxaan ku gaday boqolkii lacagtii yacni iigu horreysay ee isoo gashay aniga aan shaqaysto ayaa waxaan ku gadaa baabuur yacni minibus ah baabuurka caasiga loo yaqaano baabuurkii ayaanu kuraastii dhexda ka saarnay u aastaynay inuu yahay ambulance oo kaleeto oo calaamadii aan ku samaynay rinjigii aan ka bedelnay wakti kabacdi waxaan la kaashanay dadkii ganacsatada aha ee areadaas deganaay ayagana waxay noo gadeen baabuur kuwa raaxada ah oo loo yaqaano sarafka forward drive-ka waayo cisbitaalka aan rabna inaan aadno wuxuu u jira magaalada sideed iyo toban kilomitr sideed iyo toban kilomitr marka meel badanoo bacaad ayaa ku jirta baabuurkaas labadaas baabuur ayaanu kuwii ugu horeyna ka bilownay iyadoo baabuurtii mid ka mida ay naga gubeen ciidamadii markaa waddanka joogay maxaa idiin xigay markaas waxaa inoo xigay markaa wixii ka dambeeyey waxaanu la kaashanay w h o waanu u sharaxnay shaqada aan hayno oo naga aqbashay in ay gado laba baabuur oo ambulance ah markaa kabacdi annaga waxaan samaynay markaa dadka dhexdiisa iyo saaxiibadayda inaan u dhex galo waayo baabuurta waxay u baahan yihin maintenancy u baahan yihiin running cost u baahan yihiin waxaan xusuustaa yacni madarasado ama jaamacadaan macalinka ahaa inaan ardada u sheegi jiray inay ku sadaqaystaan hal dollar bishii arday kastaba hal dollar soo aruursho waxaan rabaa inaan umahad celiyo iskuolka imaam shaafici oo markaas magaalada yani ardada ugu badan hayay ka jawaabay ardada kun shilin ka aruurshay oo lacag markaas lagu baabuurta yani lagu mantain garayn karo noo keenay waxaan u geli jira suuqa dadka aan aqaano qof walba inta gurigi hor istaago goobtiisa shaqo ayaan dhihi jira hal dollar bixi si loogu badbaadsho tobanaan qof waynu wadnay laba kun iyo iyo iyo tobankii waxaynu yeelnay afar baabuur oo si fican u shaqaysa qaabkaas ayaanu ku wadnay oo ilaa maanta aanu ku hayno sagaal baabuur oo functional ah way sagaal baabuur oo ambalaasyo oo shaqaynaya marka waxaad ii sheegtaa sagaalkaa baabuur waxa ay kala qaabilsan yihiin dhammaantood ma meeshii loo diray xaalad degdega ka dhacda ayay tegaan mise qaar baa qaabilsan meelaha qaraxyadu ka dhacaan meelaha dagaalada iskohorimadyadu ka dhacaan meelaha dadka kale caadiga xaaladaha kale degdega sida qof hooyo oo mulayso oo kale
haruuna baabuurtana waxay leeyihiin meel center ah oo telefoon la sawaco ah sagaal sagaal sagaal saddex sagaalaad oo ay noogu deeqdo shirkadda hormuud maadaa ka gaadho telefoonkaas fas markuu soo waco abuutarka uu ka jawaabaya wuxuu weydiinaya qofka dhibaatada haysata qarax baa baabuur baa loo diraya yacni qof baa dhaawaca baabuur baa loo diraya hooyo owr leh oo foolob haysa ayaa jirta baabuur baa loo diraya yacni qof baa hypertension ama sunkor ama dhiikar oo ku kacay oo doonaya cusbitaa in la geeyo yacni xaalad kasta oo degdega ayay ka jawaabayaan hadda waxaad moodaa dadku inay la qabsanayno markii hore waxaad mooday laba kun iyo sideed iyo laba kun iyo sagaal ambalaas haddii la sheego dhaawacaa la xasuusan jiray laakiin hadda waa for all hooyada owrka leh qofka xaaladda kale emergencyga ku jira qofka jirooyinka qaba ee doonaya cusbitaal in la geeyo waxyaabahaasoo dhan ayay ka jawaabtaa waa garta arrin horead soo hadal qaada waxay ahayd marka meesha uu dagaal ka dhaco ama qaraxuu ka dhaco ama shil uu ka dhaco meesha aad u socotaan xilligaa horeba haddaynu ku laabanno sidee bay u suuro geli jirtay ciidan laba ciidan dhexdooda inaad gashaan miyaad siaad u wargelin jirteen labada ciidan mise nasiibkiinaad qaadan jirteen
waxaanu samayn jirnay meesha ay wax ka dhacaan ama xitaa iyadoon waxba dhicin waxaa dhici jirta inta ambalaasta qof soo qaado in meel dhex lagu celshiyo ee la yidhaahdo cadowgii aan dhaawacay ayaa sidaa waxay keeni jirta marka inaan saacadaba ambalaasta korkeeda aan ku hayno qofkii dhibanaha ahaa ee aan u wadno cisbitaalka inaan ambalaasta korkeeda saacado ku hayno oo dhiigbixi annaga la tacaamulno oo qofkii solution aan furno moral support aan u samayno aynu u qaadato micnaa muddo saacadaha inaan qofba saa u tuugtuugayno askarta meeshaa taagan akhiiran naloo ogolaado markii timaado meesha marka isku horimaadka oo kaleeto marka inaga u jirna kilomitr ayaan waxaan shidi jirnay codka ambulansaha codka ambulanceta loogu talagalay inta badan marka inaga waxaan u soconnaa waa qof shacab ah ee dhaawacmay waayo labada ciidan ee soo joogaay ama dagaalamayaay waxay ku talagaleen inay isdilaan ama isdhaawacaan hadda same time waxay wataan agabkii qof hadduu wax ka noqday isku badbaadin lahaayeen marka annaga taargetkeena wuxuu ahaa qofka shacabka ahay meesha ayaga ka dambaysa ku waxyeeloobay waxaa kalood ii sheegtaa xilligan hadda aynu joogno maxaanku idhaahdaa dhinacyo iska soo horjeeda kama jiraan magaalada muqdisho inkastoo maxaanku idhaahdaa weeraro ay dhacaan muddo markii la joogaba marka hadda markay meel uu qarax ka dhaco ama weerar lagu qaado sideed uga jawaabtaan
marka hore horta baabuurtu ay ku jiraan ambalansooyinku waa standby waaye twenty four seven afar iyo labaatanka saac toddobada maalmood oo isbuuc ah waa diyaar baabuurtu markii meel qarax ka dhaco waxaa noo soo tabiya dadka areadaas jooga oo qof waliba waxaan maadaama asagoo khatar geli karo ama saaxiibkii khatar geli karo ama dariskiisu khatar geli karo waxay wada register garaysteen telefoonka ambulanceah marka dadka ayaa noo soo tabiya meel hebel waxbaa ka dhacay wax noocaas ayaa ka dhacay qaabkaas ayaynu ku aadnaa marka inaguna markaan meesha tagno waxaan wixii aynu ku aragno wixii aynu ka qaban karna ayaynu ka qabanaa qofkii lasoo qaadi karo inagoo u kala hormarinayna dhaawac siduu u kala daran yahay iyo dhimashada sidai u kala badan tahay waa garta dareenka aad kala kulantaan dadka aad wax u qabataan marka ay soo bogsadaan muxuu yahay runtii dadkaas waxaynu kala kulannaa dareen aada u wanaagsan oo hadda waxaan xasuustaa ilaa saddex iyo toban hooyo oo inta foolo qabatay ku qaarkood ku dhex umulay baabuurkii ilmahoodii ugu magac dara ambulance oo hadday wiil yihiinna aamin u bixiyey hadday gabar ahaydna aamina u bixiyey ayaan xasuustaa oo hadda rikoorka noogu jira marka dadku way way niyad wanaagsan yihiin dadku in wax loo qabto way rabaan laakiin mujtamaceena meesha ay la-yihiin waxay tahay weligoodba may arag yani wax u naxariista may arag marka ayagii dhan marka inay qalafsanaadaan dadka waxaa keenaya wax u naxariista may arag oo waxay u haystaan haddaad adigu daawo wadid iyo haddaad ambulance u wadidba inaadan gooni ugu naxariisanayn laakiin markaad la sheekeystid hoos ugu dhaadhacdid qofkaas oo kaaga sheekeeyo dhibaatadii haysay markii hore iyo markii loo gurmaday faa'iidada iyo iyo iyo khatarta uu ka badbaaday wax aad iyo aad u weyn waxaad ogaanaysaa inay dadku aad u calool jilacsan yihiin aad u niyad wanaagsan yihiin yani waad dareemi kartaa qofkii ugu magac daray organizationkan cunugi ugu magac daray inuu jacayl badan u qabo organizationkan waa garta dowladda soomaaliya maxaad uga baahantihiin beesha caalamka maxaa uga baahantihiin dadweynaha maxaa uga baahantihiin runtii dowladda soomaaliya horta waan u mahad celinaya inay noo ogolaato waddooyinkan aan marnay laakiin waxyaalo badan ayaa noogaga xiran waa midda koowaade inaysanba horta ogeyn organizationkan siduu u shaqeeyaa yuu u shaqeeyaa xagee ka shaqeeyaa muxuu qabtaa weli mayna arkin xitaa agaasime nooga mahad celiya weli mayna arkin marka waynu rabi lahayn ama waynu jeclaan lahayn in ay noo ogolaadaan horta m o u inaan la saxiixano oo yani yani wasaaradaha ay qusayso arrintani inay nala shaqeeyaan oo u oqoonsadaan organizationkan inuu wax weyn qabtay waan uga baahannahay dadweynaha soomaaliyeed wax gacan baan kaga baahannahay wax weyn baan kaga baahannahay haddii anigoo hal qofa aan shaqadan bilowgeedii lahaa iyagoo malaayiina wax ka badan ay qaban karaan tusaale haddii qoys kasta oo bixiyo hal dollar bishii waxaan u ballan qaadayaa anigoo shaksiyan anoo ku hadlaya magaca organizationka aamin ambulance in degmo kasta iyo tuulo kasta baabuur ambulance inaan geyno qofkiina inuusan darxumo kaga dhiman xitaa waxaan isku daynaa inaan ericoptero ambulance inaan u keenno yani meelaha fogfog looga soo qaadi karo hadday noqoto waqooyi galbeed iyo hadday noqoto waqooyi bari iyo hadday noqoto koonfurta meel kastay noqoto ee lagu geeyo qofkaas dhakhtarka ugu wanaagsan hay-adaha caalamiga waxaanu kaga baahannahay ama donaldka aan dhahno shaqo kastaba cuf iyo mug ayay leedahay ama qiimeyn ayay leedahay in yani fankii loo baahnaay ee munaasibka ku ahay in ay ku bixiyaan meesha munaasibka ah iyo organizationkan inay gacan weyn ka siiyaan inuu shaqadan sii ballaariyo oo intaan in ka ballaaran in ay qabtaan waynu qaban karnaa waan aaminsanna inaan qaban karno yes waan qaban karnaa laakiin waxaan u baahannaha gacanta dawladda gacanta dadweynaha iyo gacanta organizationada yani caalamiga ah waa garta hadalka ugu dambeeya dadka u baahan gargaarkiina sida ugu sahlan ee ay idinla soo xiriiri karaan iyo waxa aad ka dalbanaysa iyaga dadka u baahan gurmadkeena waxay naga soo wici karaan haddii ay joogaan magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda telefoon nambarka sagaal sagaal sagaal yacni saddex sagaalaad oon waxba laga hormarinaynin waxna laga dib marinaynin haddii uu haysto telefoonka hormuud waxa keliyaoo laga dalbanaya inuu sheego meesha uu joogo eriyada uu joogaan yani wax kale oo condition ma jirto eriyada uu joogo inuu noo sheego iyo dhibaatada haysata nooceeda barnaamijkii martida mikrofoonkuna waa naga intaas toddobaadkan waxaa marti iigu ahaa doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ah aasaasaha gaadiidka gurmadka degdega ah ee ambalaasyada aamin inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo
barnaamijkaasi martida mikrofoonka haaruun macruuf ayaa nala socodsiinaya dhegaystayaal waxa aad ka dhagaysan kartaan cidiina uu seego barnaamijkaasi iyo barnaamijyada kale ka baxaya v o eba v o a somaali com mahadsanid sahra haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska washington iyo sahra ciidla nuur
wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeenna cawayska washington oo aan idinku hayo qodobo aad u xiiso badan dhegaystayaal ma rumaysan kartaa in toddobaadyada qaaradda yurub lagaga dhawaaqay dhul cusub oo raggii seeska u taagay ugu yeedheen inuu yahay dal cusub oo dunida ku soo biiray dhul bannaan oo kaymo ah oo la sheegay inuu u dhexeeyo dalalka kurweeshiya iyo serbiya ee bariga yurub ayay dhowaanta calan ka taageen laba nin oo reer yurub ah waxay tilmaameen dhulkaasi inuu labadaasi dal midnaba aanu ka tirsanayn sidaasi daraaddeedna ay waddan cusub halkaasi ka samaynayaan balse intaanay dadku soo degin ayay sharciyadii iyo shuruudihii sii diyaariyeen haatanna waxaa soo dalbaday dad tiro badan oo isla noqda muwaadiniinta ugu horreeya ee dalkaasi yeesho faahfaahinta sheekadaasi waxaa inoo haya ismaaciil xuseen farjar oo haatanba stuudioga iguu heliya sahray bishii abriil saddex tobankeedii ayaa nin siyaasi ah oo reer jek republic ah oo weliba dadka aadka uga soo horjeeda midowda yurub aragtida uu ku dhisan yahay ayaa wuxuu ku dhawaaqay jamhuuriyadda liberland liberland wuxuu kaga dhawaaqay meel kayn ah oo u dhexaysa croatia iyo serbiya inta radku markaa tegi marka horta isaga iyo nin kale oo founders ka mid ahaa ayaa isocodeeyo doorashadii ugu horreeyey qabtay nin kale oo markaa asxaabtiisu dee iska war hayeen founderska ha asaasayaasha ay ka wada mid ahaayeen marka doorashadii ugu horreeyey qabteen labada isku codeeyey labada isku codeeyey haya kadibna dadkiiba waxay yidhaahdeen duniday u baahiyeen oo yidhahdeen waxaa loo baahan yahay muwaadiniintii degi lahaa waan garta ilan waa dhul bilaa ma garanaysaa dadee haya
ilaa saddex boqoloo kun oo qof ayaa codsaday ayaa codsaday garo oo wadamada ay joogeen bay ku huureen
absolutely waan garta boqolkii qof ee ugu horreeyey ayaa maalinimadii jimcaha ay sugayeen boqolkii ugu horreeyey aqbaleen marka boqolkaa ugu horreeyey ayay ku bilaabeen garo waa jimcihii shalay waa jimcihii shalay waan garta marka boqolkaas iminka sugayeen jamhuuriyaddaasi marka waxay waa meesha u dhexayso iminka croatia iyo serbiya labaduba ay ka aamuseen weli wadamadii hadal kama soo bixin waa la weydiiyey no comment bay horta maalin wargeysta guardian wargeysyada qaar baa baahiyey marka waxay yidhahdeen no comment macnaha wax faallaa kama bixin ismaaciil waxaa la is weydiinaya dhulkan marka hore miyaan cidi lahayn isagu wuxuu ku doodayaa dhulkani inaanu ku jirin maabka labada dowladood ee u ahaa dhul bannaan isagu saasuu ku doodaya mar hadduu dhul bannaan yahay oo kaymala oo qurux badan haddii dad loo helo waa laga shaqaysan karaa buu yisiri isagu saas uli dadkan shuruudba wuu ku xidhay dadka muwaadiniinta imanaya inay dhulka maalgashadaan waana kan yidhiba waa laybarlaan oo layskumaba qarinba saawi waa dhul loo xoogsi tegaya ma waa dhul laga shaqaynaya isagu shaqa u baahan saawi saddex shuruudood buuna ku xidhay hayaa oo uu yidhi dadka muwaadiniinta imanaya kow waa inuu qofkaas aanu communis ama aragtidii shuuciga ahayd wadan waan garta aragtidii naazigan inaanu wadan kooxaha xagjirkan oo inaanu ka tirsanayn saddexdaa shuruudood iyo waa inaanu dembiye ka gelin wadamada kale oo macnaha qof dembiile ah oo wadamada kaleba ay soo tufayn waa inaanu noqon ama shuruudaha uu dadkan u bandhigayn taas ay ahaayeen waan gartay marka calan ma loo sameeyey maxaan ku dhaha xuduudkeeda ma la yaqaanaa bedka dhulka ma la sheegay ismaaciilo isagu calan wuu sameeyey meeshaba calan buu ka taagayba waan garta oo calan uu gallaydh iyo ku sawiran yahay meel ma garanaysa astaan noocaasa iyo kalar huruud iyo brown ka kooban brown ka kooban iyo cadceed ay ku dhex jirto aduu calankaas u sameeyey waan garta dhulkana wuxuu yidhi saddex gooboodoo la aqoonsan yahay ayuuba ka wen yahayba waa saddex horta kilo saddex mayl square wey haya wuxuu yidhi vatican cityga iyo monaco labaduba way ka yaryaryihiin marka labadaba waan ka weynahay buu kuleeyay weliba meelo jiroo la garanayo dunida la aqoonsanyaba waan ka weynahay buu kuleeyay isagu waan gartaa ismaaciilow marka ee dee dunida dad badan baa imika isweydiinayo oo le war intaad ninintu iska tago meel cidlaa iska xaadxaadho uunu odhanayo maaragtay halkanaan kaga dhawaaqay aniguna dowlad cusub dee waaba arrin la yaab leh Ee, sheekadani hore ma u dhacday sida ay markaa warbaahinta iyo arrimahaas qorayaan sahray waa arrin aad hore u dhacday waa arrin cusub ma aha oo meelo kala duwan bay ka dhacday laakiin sidan oo kale caanu may noqon qiyaastii mid ka mid oo kale sheekadii ugu caanka hadalhaynta badnayd sanadkii hore oo kale ee nin reer virginia ah ayaa gabadh eh, toddoba jir ah oo uu dhalay baa ilaa yaraanteeda waxay jeclayd inay boqorad noqoto waa inantii yareed ee uu dhalay ninkaas ninkaasi haye dee dunidana waa inan dee maraykan ku dhalatay maraykanku boqortooyo ma laha een, dal kale boqortooyo dhaxal bay ku timaadaa aabbaheed wuxuu uga fikiray marka inantan riyadeesu u rumeeyey nafti baa qabatay tii yareed nootan boqortooyo waa la Haa, saas weeye inantii wuu kaxeeyey markaa maababka dunidu baadhay haye isaguna markaa wuxuu geeyey meel suudaan iyo u dhexaysa masar haye wuxuu yidhi markaa meel saxara ah ayuu geeyey Mhm.
marka saxaraha wuxuu yidhi maabka kuma jirto suudaan kal- een, ee, masarna kuma jirto marka halkaa boqortooyo boqortooyo inantiisi uga asaasay calan buu uga taagay bu- calan buu ka saxarihii.
taagay boqortooyo uga asaasay la yidhaahdo een, boqortooyada waqooyiga suudaan haye deedna inantiina wuxuu xidhay calaamadii boqoradaha lagu yaqaanay taajkii buu dhakada ka taajkii buu dhakada ka saaray calankeedii buu duldhigay halkaa ka tali buu yidhi ama Hay.
cidi ha joogta ama yaana joogin haye ado horta bo- meelaad boqortooyo boqorad ka noqotid waad heshay marka taasoo kale way dhacday oo haddeer sanadkaa hore aad baa warbaahintu wax uga qoraysay marka ma ka soo noqdeen dee tii yareed ile boqortooyadii ku dhex noolaan kara maysa saxaraha ku taalay adugu sheekada inay boqorad gaadhun bay ahayd marka am- marka mararka qaar way u dalxiis tegaysaa
waa hagaag haatana waa maanso kale oo ka mida silsiladii taxanaha ahayd ee ina macalin ciise toddobaadkii hore waxaynu dhegaysanay maansadii ina macalin ee hadal ee uu hal abuuray abwaan cali ileeye welise ina macalin wax wara lagama hayo manay hadlin guux iyo gariir toona gabadhii laga waa sidaasi daraaddeed nin hal abuura oo la yidhaahdo mursal oo ku nool gobolka sanaag ayaa la soo xidhiidhay barnaamijka caweyska washington isaguna toddobaadkan wuxuu inoo hayaa maanse la yidhaahdo ina macalin ciisaay halkeebaad ku nooshahay waaba la isweydiinay waar gabadhii su-aaluhu way ku soo badanayaan ha loo kala kaadiyo abwaan mursal kusoo dhowow barnaamijka caweyska washington ah magacaygu waa mursal saciid cali waraabe waxaan joogaa degmada xingool gobolka sanaag mursalow ee, marka waxaad jeceshahay adiguna inaad qaybtaada ka qaadatid silsilada maalmahan bay noo socotay silsiladii laydhaa ina macalin ciise haddii aad dhegaysatay maansooyinkii hore ee aynu halkan ka baahinay mursalow adigana maansadaadu maxay ku saabsan tahay runtii waan dhegaystay muxuu ahaayeen silsilada een, bilowgeedii een, kaygu inuu kii afraad yahay kin waan dhegaystay marka gabadha ina macalin ciise oo een, runtii dee un magaceeda la sheegayo oo aan muqeeda la arag tahay aniga maansada waxa la yidhahdaa muuqaaga lama arag een, baan ama silsiladaa kusoo biiray runtii marka waxaana lagu soo biiray runtii waa waa waa silsilad mudan in lagu soo biiro oo maaragtay raggii dhalinyarada ahaa ee bilaabayna waa runtii aad bay u fiican yihiin magaran waan gartay marka ee, maxaad adigu tiri bal gabadhan laga sheekaynayo uun xaggee ku nooshahay ina macalin ciise muuqaaga lama arage halkeebaad ku nooshahay Gabadhan, een, meeshay joogto iyo mas-uuliyaaba ka ah. hadda haddiiba xataa een, la doono sahray bal ciddii mas-uulka ah baanba la garanayn moogtahay baa mid hor waan gartay marka sidee ku bilaabantay adiga mursalow maansadaadu bal haddaad nooga jagacsiisaan iyo dhegaystayaasha anigu waxaan idina macalin ciisaay rag baa maanso curiyo kuwaa gabay maleego maahmaahyo culus iyo murti baa la sheegaye waa la mala awaalaye meel kastaba warkaagii maalmahan ku faafiyaye magacaagu waa ugub hore looma maqalo muuqaaga lama arag dad baa muran ka keeno ma jirtaba kuwaa yidhi horta aan ku milicsado ma magaalo weyn iyo muqdishoaad shahay madashii kismaayihu ma markaad u dhalato maakhir iyo xadeed iyo malkadii togdheer iyo mahwigii hargeysii ma baraad u hoyataa ma miyaad dhex socotaa muftigdii ku dhalay iyo murway hooyadaadii minankood ma joogtaa mise waad hayaanto shisheeyaad ku milanto masuubada tahriibta iyo saxaraad mushaaxdaa miyaad waddan kale iskaga tagtay horta mise waddankaad ku nooshahay saaray aa ma saxaraad mushaaxdaa waxaad tahay miroogeel wax iska soconayo oo dee maaragtay aan meel la ku sugnayn waan gartay ma ruuxaan mudnaynoo ma ruuxaan mudnaynoo ammaan aan minjalahayn la miifayaa tahay horta horta yaa mas-uul oo hanto maadadaada oo meherkaaga bixin kara bal horta yaa haddii lagu golo fadhiisto yaa horta bal dee ku meherin kara weeye haddiiba lagu doono waan gartaa meherkaaga bixin karo sooryadaada yaa mudan mise magaca guud iyo soomaali weyn maqan baa ku markhaantiya xaajadu murkuxana ma minshaar xadiid iyo biray marisay dhuuntii margataya siday tahay maansada nin keenow meelaha ujeedada baan idhi horta ninkii bilaabayow barnaamijka bal horta waxa ka cadee
haatanna aynu jalleecno qaybtii hal abuurka iyo heesaha waxaa marti iigu ah abwaan cabdiraxmaan ibraahim aadan oo ku magac dheer cabdiraxmaan abees waa wiil dhallinyaro ah oo ku nool dalka britain balse hal abuuray maansooyin tiro badan oo isugu jira gabayo iyo heeso qaybaha toddobaadyada dambe ayaynu ugu tegi doonnaa suugaan miisaan culus leh oo uu hal abuuray cabdiraxmaan abees balse aynu qaybta toddobaadkan ku eegno waayihiisii yaraanta bilowgii hal abuurnimadiisa cabdiraxmaan kusoo dhowow barnaamijka cawiiska washington cabdiraxmaan ee waxaa tahay nin abwaana oo dhallinyaro ah heeso iyo gabayo iyo weliba maansooyin kala duwan oo aad leedahayna ee dabcan waana soo gaadheen goormaad adiga kuugu horreysay oo aad ereyo aad leedahay intaad hal abuurtay ama hees ama gabay ama maanse kale aada u niyootay mudooyinku laga joogo dhowr iyo toban sano ayaan markii u horreysay wax isku dayey markaa hees bay ahayd miyaa taa kuugu horreysay maanse ahayd gaaban de dabcan hees yaroo jacayla baa u horreysay ciyaalku markaan dee iskuullada iyo waxaas ka dhigtayna dhegeynta yihiin ha hee de waa kuwan iskuul hablaha de ayaa dal iska caashiqaya oo wax nolosha iskaga jiraan markaa inan baa inan baa jirtay wixii u horreysay aan daa ku uli oo aan de u sameeyey qiyaastii waa markaa dugsiga sare ku jirtay dugsigaas eh, sare haa oo form two iyo form three iyo waxyaa waxaan kaa saban haa waan gartay dabeedna en, duug saynis oo aan akhriyayay oo fiisiga taabay kasoo dhex baxday iyadii iyadii bay iga soo baxday waarimaka ma iyadii baad akhriyaysaa mise en, dee waxbaad baranaysa haye wejigeeduunbaa markaad beijkaad ragtaba kaaga soo baxaya Waa- dabeedna waa seerogogo waa saas ka laabay haya dabeedna waasaan isga seexo waasaan yar seexan waaye haye markaas waan hayr waa ti la oran jiray qofka markuu jacaylku ayuu waxbay sameeya ani waxma samaysid dee cilmi boodhari iyo waxyaaba cankaasan dad ku garaadsamay
waan garta waa de gabayga inta badan waxaa la yidhaahdaa hadda- wuxuu yidhi haddaan gabayga uurka hobda iyo arami kaa keenin Mhm.
ama umal jacayl iyo xanuun kugu igbaaraynin ha hee askun baad ka leedahay tuxuu carra ma yeeshaan marka waxaad tiri eh, is- waareen waxbaad ku daydin baas de markaa waxbaan qorqorayo iska lif baad istirisanay nolol maayo Haa.
waatan bustihiina indhihii kasoo taagtay buuggii kaaga dhex muuqatay aad ka seexan weyday marka adigu halkaas seexdo laakiin dee iska waxaa dhalinyarnimo iyo ciyaalnimo waxta dadku soo wada mareen bay ahayd waan gartay laakiin wax macna sameeyo oo nolosha ka hadla adigu waxaan dee sameeyeen intii aan soo dhoofay ilaa toban sano ka hor meelaha waqtigaas baa wax dee la taaban kara sameeyey marka inantii ereyadii aad ku tuurtaan yara yara xiiseynaya haddaad laba midhna ka xasuusatid cabdiraxmaan habeenna baad mukunato haasaawa kaa heligurda kaamaladayo adiguna hamoogaan baa ku jirtay
markan xilligaa qiyaasa cabdiraxmaanoo warqadaa la iskugu qori jiray een, sheeko- warba iyo fallaadaha ku garanaysa jacaylka iyo eh, looskuna dhexda kaga qurnaan jirtay aayba iyo la kala goyn jiray si iskuul baad heedada ayaa kula hagaagaya so adiga waddanka garanaya iyo waan xabad gartay.
kaaga dara wallaahi kolay nimanaan asxaabnahay baa gaarsiiyeyo haye dee anigoonu sheegan baa kasoo dhooftay de habluhu waasan taag miidhan xilliga sida secondariga lagu jira ee miyaanay odhan war Yaa.
kan yar xagguu nagala qaaday kolay xumaan iyo wanaag midna ma maqan waxba kamaad maqalba Ah.
sidii baa ku kala dhoofteen sidaa ku kala dhafnaa waan gartay markii kadib eh, maxaa isday is- isku soo tartay markaa suugaantaadii ee aad ugu soo Suugaantii waa soo dhiiratay dhoofay adigu markaan soo dhoofay ayaan halkan mid ayaan afka dib u jeclaaday oo aan baadhay afkuna dee waa waa muhiim oo qofku een, waa astaan afku een, dee waa waxa keliya ta ummadda ma- soomaaliyeed maanta ka dhexeeya aada iyo aad waana waxaynu wada leenahay waxaa dee aqoon baa taala taariikhdaada ku jirta noloshaadaa ku jirta halgankaadaa ku jirta afku marka hadda hadduu baaba'o Mhm.
waxaa jiritaankaaga iyo dee een, een, aqoonsigaaga oo dhan baa baaba'aya waan gartaa markaa dib baan dee een, afka iyo dhaqanka oo waxaan akhriyi jiray dee gabayadii hore sida cadraawi iyo een, allah naxariista gaariye iyo doodaan iyo dee niman caynkaasan gabayadoodii waxaasan dib u eegi jiray iyo heesaha xasan gene iyo maxamed cali kaariye iyo aduu qof dee suugaanta saa u jecel oo ku xidhan baan ahaa waan gartaa Een, taalibkan iyo hibadana dee waan markaan iska helay dee markaa waxay markaasaa laigaga dhiirigeliyey waxaa kamid ahaa dadka iga dhiirigeliyey in la yidhaha maxaad baashe maxaad Ahe.
baashe xaaj xasane qoraaga maxamed baashe xaaji xasan si fiican kadib markaa heestii kuugu horreysay ee aad hal abuurta ee muusig inta loo tumay lixan la saaray lagu luuqeeytay ahayd cabdiraxmaanow waxaa qaaday maxamed axmed qoobaal oo jamiilaan la yidhahdaa heestaa waan gartay marka jamiila ma adiga iyo qisooyinkaaga yaraantii bay xidhiidh la leedahay mise waa hees si kale daraaddeed aad u hal abuurtay waa waa hees dareen qof kale aan ka alifay oo een, qof kale oo saaxiiba nahay oo oo arrin ii sheegay aan ka alifay Mhm.
laba qof oo isjeclo waayuhu iyo nolosha iyana talinyarada dareen bay ka hadlayhay waan gartay haddaba aynu wada dhegaysanno heestaasi jamiila aynu qadar ku wada nasanno
jarmaadada habeenkii jabadka ku nooshiin iyo aanku jooga jahwareecii buu jira iyo xanuun ka foga jaliilo ubadkiyo ubadkiyo jamiilaba jahwareecii buu jira iyo xanuun ka foga jaliilo ubadkiyo ubadkiyo jamiilaba wakhtigayna kala jaray midba jeef ku xidhaayo bowda iyo jilibka ugugiija jirto ina kala janjeershe ubadka tirayse sida wacan u jeeb baxay jaahooda moodi jano inay ku nool yihiin kisadooda waa keli wakhtigayna kala jaray midba jeef ku xidhaayo bowda iyo jilibka ugugiija jirto ina kala janjeershe
cabdiraxmaanow intaa haddaynu ku soo dhaafno heesta jamiila iyo eh, fanaanka weyn maxamed axmed qoomaal hore ayaanu ugu sii soconaynaa suugaantaada dabcan waxaa jira heesaan aada u xiiseeyo oo aad leedahay mid ka mida waxaa qaada fanaanada farxiyo fiska waxaa la yidhahdaa hiil Ba- heestaasi taariikhdeedii haddaad noogu yara noqoto adigu maadaama oo aan nasiib u yeelanay maanta inaad adigu abwaankii heesta sameeyee aad maaragtay barnaamijka noogu casuuman tahay ama aad nagu weheliso heesta hiil waxaan sameeyey laba kun iyo eh, koob iyo tobankii waxaana daxankeeda saaray ma- eh, cabdinaasir macalin caydiid maruu london nala joogu yimid waan gartaa Een, ha yeeshee ma isuga gelin inay soo baxdo een, een, sidaa u suura goydiba laakiin fadxii way haysatay waxay soo baxday uun sanadkan labadii kun iyo afar iyo tobankii bay soo saartay waan gartaa Een, heesta hiil inta badan waxaan ka sameeyey inta badan qofku markuu wax jecel yahay Mhm.
waxaa jira heesaheena nolosha ku jira badankoodu way way way kasii calacalsiiyaan un oo way de waa heese la ooyaya uun qofkuna markuu wax yara jecel yahay dee waa iska garan karnaayo waa qof dee een, iska yar dhiban Mhm.
markaa waxay u yara baahan tahay dee in isaga laftiisii loo caqli celiyo oo lala hadlo oo Mhm.
la yidhaahdo waar dee inaad qof ida ilaahay adduunka kumuu keenine wax ka weyn baa ayaa ayaa lagu keenay ilaahay caabudiyay oo noloshaada qofka ku xirin sida waxba ma cuni karo waxba ma cabi karo daraadaa ma seexdo falsafadaha noocaasi bay heesta kasoo horjeedaa waxaa jirta cabdiraxmaanow een, qayb baa ku jirta een, aan aad iyo aad maaragtay aniga iyo dadka ila dooqaba aad noo taabanaysa markaad maqasho indhaha i- waxaa laga sawir laga bixinayaa ilmadii muuqatay ayaa waxaa la leeyahay ilmadaney kamaadiman ishan iyo bu'dan oo keliya e qalbi Ah, baa eh.
ku soo diray oo waxaa tiraa qalbigii ku soo diray Kasoo- ku noqo halkii iyo eh, ku dhow waxaan iska ilowaa caashaqa iska ilow marka Ah.
ilintiiba waxaa la- la muujinayaa inaanay ilin il keliya ka timid oo caadiya aanay ahayn inay tahay mid qalbiga ka timi wadadii unbay noqdeen albaabkii ay ka soo baxdeen albaabay kasoo baxdeen bay noqdeen laakiin waxa weeyaan eh, halka beek ay ka yimaadeen way ka fog tahay waan gartay marka cabdiraxmaan heesta heestu heestuwaas waxay ka bilaabantaa eh, waxaan eeday aniga alla ilahay ammaanay haddaan ooyo yeelkay qofka markuu qof jeclaanayo ama uu caashaqayo sababayo iyo iyo tilmaamo iyo wuxuu isagu u gaaraba ku jeclaadaa waan gartaa qof baa dee quruxda jecel Mhm.
qof baa dabeecad kale qofka ku jeclaado qof baaba dee imika wax iskaba daa imika oo cod baa dee la jeclaadaa ba imika wax laga odhaya heblayo cod qurux badanto iyo cod macaanto ma codkaad imika markaa jeclaataa qof baaba qof wax- waxbuu ku jeclaadaa imika waan gartaa dabadeedna dee tusaale ahaan inan waxii uu eeday waa quruxdan ayuu sida kale markaad eegto kusii ammaanay qofkii kale waan gartaa markaa waxaad tidahda waxaan eeday aniga alla ammaanay haddaan ooyo yeelkay ilmadayda qubataay kamaad iman ishaydiyo indhihiyo bu'dooda uurkii ku soo diray caashaqa ilowde ha eedayni ruux kale siyaarka noloshiyo arrinkaaga gaarka aad magacantaha ugelin allayle waa dhexda xidho haa waa dee adkayso markaa beydka beyd kalena beydka labaadna wuxuu idhahdaa ma soo celiyo eersigu wax horaad uduufto aamusnaantu waa hiil haye lama baadho iinta iyo axda nabarka kugu yaal jugta arani kugu maqan asturaanku odhan laha axad adigu keligaa waa waayahaaga laabta ku hayso waa waayaha shilcin.
galaankuhayso oo dee Mhm.
ee, oo qofka oo- oo dee- suugaamaysan waa hagaag cabdiraxmaanow heestaasi hiil ee ay qaadayso farxiyo fiska ayaynu toddobaadkan dhegaystayaasha ku dhaafaynaa waa inoo iyo toddobaadka dambe iyo kulan dambe oo xiise leh
waxaan eeday aniga ah alaylehe amaale haddaan ooyo yeelkay yeelkay waxaan eeday aniga ah alaylehe amaale haddaan ooyo yeelkay yeelkay ilmalaydan qubaantay dhammaadi mannishayda iyo ilmalaydan qubaantay dhammaadi mannishayda iyo weydihiyo gudooday indhihiyo gudooday ilmalaydan qubaantay dhammaadi mannishayda iyo ilmalaydan qubaantay dhammaadi mannishayda iyo weynihiyo gudooday indhihiyo gudooday urkii ku soo diray xaashaqay lowdhe urkii ku soo diray xaashaqay lowdhe ma eedaynin ruux kale ikhtiyaarka noloshiyo arrintaadan gaarka admi gacanta hogalin ma eedaynin ruux kale ikhtiyaarka noloshiyo
heeskaasina gabagaba ayuu u yahay barnaamijka caweyska washington iyo sahre cidla nuur aniga oo sahre cabdi axmed iyo haaruun macruuf idaacaddii habeenimo oon idinla socodsiinayna ayaan intaasi kusoo afmeeraynaa intaynu mar kale kulmi doonno berito marka ay tahay afrikada bari lixda iyo barka inta ka horreysa nabadgelyo
ma soo celiyo eersigu waa xorodil dufto amuusnaantu waa xil waa xil
This program has come to you from the Voice of America, Washington.